iminka waxaan hor taaganahay xarunteena beerista ee mukaltuun oo ah xaruntii ugu horreysay ee laga hirgeliyo dhulka guud ahaan ay soomaalidu degto sida dor akombe uu sheegay v o da halkan iminkaan istaagay kabihii ayaa layga bixiyey waxaa lay geliyey kaba caaga dhakhtarkuna wayla socdaa jawiga qaybta aan ka soo bilownay gurigu qabow fara badan ayaad ugu soo gelaysaa oo cimilada iyo jawiga ka badnaa ka duwan hawo kale maarkisid cidima gelgelayso iminka qayb labaad ayaan soo gaadhay qaybtan saraynu soo gaadhna waa waa qayb aamusan ama degan waa run ahaanti wasaan kuu sheego waxa weye mar kasta waxaa la ilaalinayaa waxaan ilmihii waxaa loo samaynayaa meel nadiifa oo saifa hawada dhaska waxaasoo dhan laga ilaalinayo oo xitaa temberatuurka iyo waxoo dhan yihiin gaar gaasta xitaa ku baxaysa waa gaasas gaar ah oo aan waddankeena laga helin oo aan kuleedahan duubay baan ka soo qaadaa mar kastaba marka waa loogu tagalay wax aan qasin oo aan wix yaraa wax dhibaata aan ku keenin abuuritaanka ugu horreeyaba bal marka hore maxayd ku leeliyan doctore run ahaantii markaad eegto arrintan waa arrin baahi weyn loo qabay oo dadka af soomaaliga ku hadloo dhan ee ay baahi aada u qabeen ay tahay waxaad ogtihi kelmadda la yidhaahdo qofku marka la yidhaahdo waa madhalays ama waa goblan waxay ahayd waxyaala u badan ee qofka dhimashada ku keena oo runaantii markaad imika ogaato imika gabadh haddaad tidhaahdo makaankaa lagaa saaraya waxay ka jeceshahay inay dhimato inta makaanka laga saarayo marka waxa weya waa arrin aada khatar u badan oo dhibaato badan ku haysay dadkeenna markan eego de maadaama aan dhakhtar dumar ahaa oo intaa kusoo dhex jiray maalinba cabashada ugu badan ii timaada markan daraasaad badan sameeyey waxay ii muujisay boqolka qofe dumara ii imanayaba inay boqolkaba labaatan soddon ay cabashada dhalmo la-aantii ay soo geliso mar kastaba deetna waxay keentay fikri ah inaan markaa daraasaad sameeyo oo aan doono qaabkii aan xanuunka dadka soomaaliyed aan uga bi'in lahaa eanu la wadaagi lahaa inaan wax uga qabanno waxaan ognahay dadkeenna inta badan dhibaato badan baa qabsan jirtay oo hadday baahi damcaan inay hamoodaan inay u baxaan dal shisheeye waxaa ugu horeeya qabsan jiray waxaa weeyaan baasboorka soomaaliga oo aan fiise looga helin ama fiisa aanu jirin oo lagu siinaynin iyadoo hadday helaanna lacag de diyaarad ay ku raacaan iyo kharash badan uu kaga bixi jiray ta labaadee jirtana waxaweya de afkoodii ku hadli maayeen dad waxay u tegeen af kale ku hadlayo u baahan haddana in loo gargaaro cabashadoodii dadka ay fahmi karaan in loo sameeyo iyadoo ad arkaysa dad badan in indiya ay tagaan oo meelo badan oo ay ku khaldamo ay tagaan aan arka daraasaadka fara badan sameeyey ayaa waxay u kaliftay markaa inaan unko oon aasaaso xaruntan cusub ee ah ilmabeerista ee gargaar hosbital timaada qeybtiisa oo makaltuum fertil center aan idhaahno marka taasaa keentay inaan marka baahidii daraasaad badan sameeyo cakulo inaan markaa maskaxdii keeno aan ku abuuro santarka inaan sameeyo sidoo kale cimilo ahaan iyo dabka ee farsamo ahaan environmentka ama deegaan ku habboon sidaa u diyaar bal arrintaa dadka u sawir runaantii horta waxa weeye muhiimadda taala waxa weeyaan waxa waxa la samaynayaa waa wax beeris la samaynayo ilmo yar la beerayo la samaynayo ilaahay baa de fii qaraar makaan buu ilaahay marka horeba uu cayimo uu sameeyey si aad u heshaad u samaysaana waa wax lagaga baahan yahay waayo wuxuu u baahan yahay meel aan dhas jirin hawadu ay tahay nadiif wax alla wax geli karaya aanu jirin temberaturkiisa iyo humiditiga iyo waxaan ama hawada iyo qabowga iyo iyo muxuu ahaa waxaasoo dhan ay yihiin wax wada controolan deeta waxay noqotay in gurigii dhisaa guri kale laga dhex sameeyo oo la sameeyo wax la yidhaahdo muxuu ahaa hawada samaynaya oo eegaya oo deetna nadiifinaya oo wax oo dhan samaynaya oo hemifilter wax la yidhahdo waan u samaynaa inta badan taasaa markaa inta badan lagu ilaalinayaa hawadii oo dhan lagu controlayaa taa markaad samayso haddana waxa weyaan de gurigaad guri ka dhex dhisaysa deetana waxaa la ilaalinaya waxaasoo dhan labadii waalid lasoo qaado muxuu ahaye ismaamkuii ninka iyo biyihii hooyada dabadeetana mishiinkan la dhiga dabeetana goormaa hooyada
horta waa barnaamij dheeraan haddii ilaahay ka dhigo aan doonayaan si caadiyan dadka ugu fasirno aan u samayno waxa weya horta marka ugu horeysa marka laga hadlayo qaybtan bacrinta la yidhaahdo ama fertilizationka la samaynayo waxaa lagu samaynayaa debaddaa lagu samaynaya oo labadii unug baa laysku daraya deetana salka gudihiisi baa lagu abuura laisgelinaya halkii berigi hore inuu gidaarka dalooliyey intaa laga fikirayo gaxanta inuu doolin karo manidu wixii dhan waa la dhaafo gudaha loogu tuuraya deetana marka samaysmo waa la gelinaya incubator bah la yidhaahdo incubatorkaas ayaa markaa lagu eega lahaynaya muddo shan cishaabaa markaa lagu lagu eegaya meeshaa unugyadii laysku daray imbrihii samaysama ilmihi yaraa abuurmay baa la eegayaa markaa kuwa ugu koritaan badan leh kuwa micnaheed koritaankoodu dhaqso badan yahi baa markaa la qaataa doorashooyin badan baa jira oo la kala doora wax lagaaba saddex afar xabo in la unko oo ay abuuranto deetana la kala doorto siday u kala tarmayaan labay noqdeen afar bay noqdeen sideed bay noqdeen lix iyo toban bay noqdeen labiyo soddon int markaa markay caynkaa u baxaan baa la ogaanaya deetana shan cisho markay halkaa lagu ogaado shan cisho kadib baa la qaadayaa oo hooyadii makaankii la gelinaya oo lagu abuuraya oo la gelinaya bartiisi wuu abuuro khadar maxamed cakuule v o e hargeysa